warmurtiyeedkan ka soo baxay xafiiska dowladda ingiriisku ay ku leedahay magaalada hargeysa islamarkaana lagu sheegay in dowladdu ku matalayso dalal ay ka mid yihiin maraykanka swiden denmark midooda yurub iyo qaramada midoobay oo nuqul ka mid ah ay soo gaadhay xafiiska v o a ayaa lagu sheegay in beesha caalamku aanay u bogin go'aankii madaxweyne siinaanya ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo baarlamaanka kuwaas oo hore ugu qorshaysnaa inay mar wada qabsoomaan bisha saddexaad ee sanadka dambe war-saxaafadeedkan ayaa lagu yidhi dib u dhigista doorashada aqalka baarlamaanka waxaa lagu dhawaaqay iyadoo aan loo haynin sabab sharci ah oo rasmiyan cad iyadoo guddoomiyaha maxkamadda sare hore u sheegay in doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka la wada qabto bisha saddexaad sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu yidhi dadweynaha somalilan waxay safaf u galeen inay isdiiwaangeliyaan si ay u codeeyaan labada doorashoba iyagoo yididiila ku qabay in loo oggolaan doono inay codkooda dhiibtaan wakhtigaasi war-saxaafadeedkan waxaa kaloo lagu tilmaamay in beesha caalamku ay wakhtigii ku habboonaa bixiyeen wixii caawimo kaga aadanaa doorashooyinkaas islamarkaana diiwaangelinta sida habsamida uga qabsoontay dalku ay astaan u tahay in labada doorashoba la geli karo wakhtigaasi waxaa kaloo warmurtiyeedkan lagu sheegay in aanay beesha caalamku waa sida uu qornaaye aanay diyaar u ahayn inay bixiyaan wixii kharash ah ee dheeri ee ka soo baxa labada doorasho ee la kala qaaday beesha caalamku waxay aydsan yihiin baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan wadaxaajoodyada ka socda somalilan waxaanuse madaxweynaha somalilan ugu baaqaynaa inuu dejiyo hannaan qeexan oo la xidhiidha doorashada baarlamaanka si loo hela bay yidhaahdeen saami qaybsi cadaalad ku qotoma iyo si ay dadka reer somalilan u helaan wakiille iyaga matalaya waxaanu mar kale ku celinaynaa abaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan in wakhti sugan oo doorashooyinka baarlamaanka la qabta aanay ka hor imanaynin hannaanka saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka iyo wadaxaajoodyada kale ee socda sidaasi darteed waxaanu madaxweynaha somalilan ugu baaqaynaabaa war-saxaafadeedkan lagu yidhi in labada doorasho mar la wada qabto bisha saddexaad ee sanadka dambe labada kun iyo toddobiyo tobanka dhinaca kale afhayeenka madaxweynaha oo shalay warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada kadib markii lasoo gunaanaday kulan dhex maray madaxweyne silaanyo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska oo safar dalka ku yimi ayaa sheegay waxyaabaha madaxweynuhu la wadaagay wafdigii ingiriiska ka socday ee uu ku sababeeyey go'aankii uu qaatay in la kala qaado labada doorasho ee madaxtooyada iyo baarlamaanka madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay oo caddeeyey inay danta qaranka iyo maslaxadda ummadda somalilan ay ku jirto in ummaddu ay hesho cid walba ciddii represent garayn lahayd maadaama habka wakhtigan xaadirka ah baarlamaanka ama golaha wakiiladu uu ku dhisan yahay ay tahay hab aan gobollo badan iyo degmooyin badan aanay ku qanacsanayn doorashadii hore labada kun iyo shantiina qaabkii lagu galay wuxuu ahaa qaab ah hal mar oo keliya taasna waxaa jiday maxkamadda guud maxkamadda somalilan dastuuriga maxkamadda sare hal mar oo keliya lagu galo in dib loogu gelin labada doorasho ee baarlamaanka iyo madaxtooyada ayaa hore loogu qoondeeyey inay wada qabsoomaan siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadka dambe hase haatee madaxweyne silaanya ayaa go'aanu ka soo saaray ku sheegay inaanay suurtagal ahayn taasi kadib markii xisbiyada siyaasaddu u gudbiyeen inuu isagu go'aanka gaadho barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa